kusoo dhawaada barnaamij suugaanada shabakada qurbajooga ugu tala gashay bahda ku xidhan waa sheeko cajiiba waa laba maxbuus oo dad iyo dunyo kala ah balse ku wada jira xabsi ilaaladiisu adag tahay sidoo looga baxaana ay tahay wax aad u adag waa abwaan cabdi aadan xaad cabdiqays iyo dameer xabsi wada galay weliba dameerkan waxa uu xidhnaa muddo ku siman laba iyo toban sannadood oo dacwad loo haysto cidda xidha iyo dacwadda loo haystaba waxaad ku maqli doontaan maansada darmaan iyo dalxiis oo xiise gaar ah wadataa qaybta koowaad ee sheekadan ayaannu halkan idinka soo tabinaynaa ee dhegaysi habboon darmaan iyo dalxiis maanse la qofeeyey iyo madal ay ku wada garnaqsadeen bani aadam iyo xayawaan mayeedhaan ah humagraaca la sheekaysiga xayawaanka iyo soo bandhigidda duruufaha weheelka u ah waa astaamaha baadisoocda u ah suugaankeenna qormadani waxay ka anbabaxaysaa sheeko jeerka ku dhex martay abwaan cabdi aadan xaad cabdiqays iyo dameer weliba waa dameer muddo labiyo toban sannadood ah xidhan oo dacwad loo haysto cidda xidhay iyo dacwadda loo haystaba waxaad ku maqli doontaa maansada darmaan iyo dalxiis oo xiisaheedu inoo soo socdo maansadu sida aynu tilmaannay waxay dhex maraysaa laba maxbuus oo dad iyo dunyo kala ah dareen xorriyad la'aaneed oo dad iyo dunyo saameeyey ayay darmaan iyo dalxiis ka dhalanaysaa marka ay sidaa tahay waxa ay u eg tahay ama ay u dhacaysaa isweydaar xayawaankiibaa dad noqday dadkiina waxa ay noqdeen xayawaan cabdi aadan xaad cabdiqays waxa uu inagula hadlayaa luqadda aynu la naqaano oo magaceeda la yidhaahdo suugaan iyada ayuu sooyaal murti iyo fardhinba inoo soo dhex marinayaa sidaasay inoogu duxaysaa oo ay dhegteennu sida birlabta intay soo jiidato ugu dhegaysaa haddii kale maansadani safka hore kamay gasheen maansada soomaalida ee humaagyada maldahan ee qorfaynta ka alkuman waxay la bahwadaag noqonaysaa maansadii guuguule ee uu allaha u naxariistay maansanyahankii foolaadka ahaa ee ismaaciil mire uu shimbirka ku cabiray dareenkiisa in xayawaan xabaal geed iyo dugaagba la qofeeyo waa wax weligeedba maansada soomaalidu ku sugnaa ama waxaynu odhan karnaa weeged lagu yaqaan darmaan iyo dalxiis ma aha mala-awaal ee waxa ay ka biqishay dareen waagaa dalkii soomaaliya ka taagnaa qaabka sheegka wadaagga ah iyo hanaanka ay darmaan oo ah dameerka iyo dalxiis oo cabdiqays u jirayaan waa wacyi jiray hase ahaatee maansadani abwaanku uguma doodayo keliya dameer iyo naftiisa ee waxa uu qareen u yahay dad iyo duunyo dayacan cabdi aadan xaad wuxuu raaca hore kaga jiray maansayahankii keenadiidka ahaa ee ka aamusi waayey foolxumadii ka dhacday dalkii laisku odhan jiray soomaaliya sidaasay cabdiqays isku muteen jeelasha dalka sannado badan oo noloshiisa ahna uu ku qaatay xabsi haddaba waxaynu barnaamijka ku wadaagi doonaa sida ay maansada darmaan iyo dalxiis oo diiwaanka caalamka gashay abaalmarinna uu ku mudaystay abwaan cabdiqays ay ku bilaabantay waana kan isagoo sharaxaya sababihii ay ku curatay maansadani
waxa weeye inagu dad baynu ka hadlaynaa laakiin anugu xaqiiqaa markaan arrintaa arkay markaan arrintaa arkay wixii waxaa yeelay dee inaad waxooga weydiisiya nin baa la xidhiyo lug baa la jarayiyo dukaan baa laga dhacay iyo aqal baa la guday iyo toban sannadood buu xidhnaa iyo waxaas ma soconaya oba soconaysa de dameer markaad aragto dameer xidhan laba iyo toban sannadood baa kaga imadan waa dameer waa dameer waxa weeye waxa caado u ahayd soomaaliya weliba caasimadda muqdisho markuu imanayo beriguu ninkii odayga ahaayee maxalisi weyna markii weerlada haystay ya waxaa waxaa la samayn jiray markay wufuudu imanayso afri kusoo casuun jira iyo qurumaha carabta iyo arlada berigai carabta iyo waxaa markaa digdigkii farax badnayd marka wufuudu imanayso ayaa waxaa la raafi jiray dadka adiguna maanta ka tagsay awadogta inamadii carruurtii markaa waxaa la ohan jiray magaalada caasimada waxa foosha xun dadka gidaarada seexda dhaasliyaasha wixii caynkaasa dameeraha lo-da caliga wixii aan duba markaa waxaa laga daadin jiray dadka tuulaa juweyn tii la wasiiradii la ohan jiray tii waa kii ugu dambeysada adigu ka sameeyey toddoba boqol baa la geeyey yareer markaa baday kusoo dantay shan boqol baa mooye wax kasoo baxay toddobaatan qaar waxaa la geen jiray inta baabuurka lagu qaadaa la wadayaa gacalkaxay marka la marin baa la daadinaya dadka duwarsada iyo waxaa magaalada nadiif baa laga dhigay gaajo iyo dhaqmo loo arag aan darfiyo gaajo loo arag waana caadi baa hekada haddaba xoolaha waa la qabqabin jiray xoolaha marka la waruriyo waxaa la geen jiray meel goon ka la yidhaahdo oo meelaan dawladda hoose inta meel dayra geerasha iskaga xirayso ay cashuurta iyo waxa ayuunbaa dadku hadhow tiri jiro oo lama dabeer baa meesha iga tira dib baa igaga jirtay markaasaa waxoogaa cashuura day lagoonaya keen ayaan daro kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lix ayaa xoolaha la uliyo mooyisha ay u dhacdae waxaa la yii ku sugan xoolahani waynu ku rabshan bateen way joogsan waayeen malaa xaafad baa soo raabtay baan malanaya gaar ahaan ayaa tiri waar waxaan weyn haabishan oo waa la xiriirsan waaye naga geeya mel sidii loo eriyey loo eriyey waxaa la geeyey xabsiga laanta burlayda boqoli marka waa adhi adigu waa riyo ido dameero xakarkeedu jira haddaba xabsiga sidee lagu galaa xabsigan see loo gala dad isagu station maaho dad ma soo qabta maxkamadaa la keenaya da markaas way gudbinaysa maxkamadda baalkan markii la soo qaadayey annaga markaa maxaabiis baanu ahayn waxa layga soo bedelay aniga xabsiga xamar iyo naasir raxar iyo rag badan baanu ahayn markaa laantii buur maalin baana la warajeeyey baabuurkan baabuurkan adig waa muxuahakan war dameerahan maxay ahayd waryaha malaa aad ka taasoo iibsatay baa lahayd kalo oo kaali dameeraha mid ku dhaansanaya waa markii dee magaranaysa ila waana la gelinaya oo waxaa lasii galaa shan iyo toban ilaa saddex albaab baa laga fufayaaba asaa kaa la xidhaya oo haddana ka kale oo kaa la xidhaya oo ka kale marka intaa way nala soo galay laakiin waraaq baan anagu ku gelayna مثلا عبد آدم أي ورقة بيضاء وحط على عبد آدم أنا الوحي على وهي
markaa masant masanad bay noqon mashan bay noqon lix bay noqon matoban bay noqon miyaa lagugu beyn loobi ila wax hor goorkay doonto haddaba dee iyaguna tirun bay kusoo geliyeen ilan wax kale laguma geli karo warqadan baa lagu gelayaa warqadaa soo daaya soo kaxeeya weliba lagama soo daaya cidna meesha soo kaxeeyaa la yidhaha marka xoolahana waa sid un nin baa haysta markaa oo xoolihiina waxay ku galeen shan iyo tobankaa dameer iyo saddexdaa riyaada lahay noo hayo ayay kusoo qor marka xarunta asliibta meesha la yidhaha ee dee maaragta markaa jeelka ninka odayga ah ee dee ismaaciil axmed ayaa lasoo maraya xafiis corneyl haysto oo nin corneyl haysto la yidhaha qaybta xabsiyada ayaa warba foojiya marka adigu maxaad u socotay laba dameer baan doonaya caynkaas oo laanta bur baa lageeyo caynka waa inaad halkaas isku dee warqad qoraya oo sheebgareynaya horta adiga yaa ku garanaya marka ugu horeysa waasaad absartanaad ka daydaynaysa la soo qadaa warka alay ninkaa garanaya bar ninkan ma garanaysaa laba dameer dameeraad mid ma leeyin may kii lagu soo daynaya da cabdiday kii uba lagu soo daynaya dameer hala soo kaxeeyo hala soo kaxeeyo ya haddaba dadkii anagu de xabsiga iyagii iska galooyo ka seventinskii bay ahayd oo iska soo baxno toddobaatan iyo sideedii oo arlada oo dunida waruma hayno ameer iyo waxaan ba kaleen arag labiyo stetankii baa tan lay qabtaanay afar iyo stetank baa laygeyey meesha laantiisu markaa guryo waa markaa qaleen waxaa mahay qarandigiskii anagu markaa markaa meeshan masalan xagee iga dambe uba dagaalkaya war dee dabehees baan kusaan weyne nin iyo kelidaa weeye qofku waa keligii markaa dame war waxaan askartii de berigii aanu kaga tagnay ayaa meesha joogta waanu waxay yidhahdeen waa dameerihii dameerka toddobaatan nin berigii yiid oo dameerihii berigii meel soo xidhay ha oo sidee noqdeen iyo xoolihii dee waxayaa qaar waa lasoo doonta qaar way iska baktiyeen qaar waa caynkan dabeetna caynkan deyn weyn buu dajalku leeyahay isagu markaa jibi deyrkan tegey ma arag miisalaleedan dedeerka ayuu dedeerka iska dhaaqaya faaimasuku cadilin wax soo doontana waa waay mana dhimanin wuuna dhima waaye wax soo doonsan waaye aad gartan markaa waxaan maxay kugu shaqaysan weydeynay awdakaasale galama oqon waa un hadduu baktiyo waa in maxkamadda la keenaa oo maxkamaddu qortaa inuu baalkaas warqad baa lagu dul qoraa dabeetana la maqaateen si wixii laqoraa dhaxaynka sidaa adigu markaad dhimaato uu dee dameerka waa la waa haddii berri la weydiiyo waa inuu soo jawaabta helaa warqadii inuu dhintay in la sidaayey warma dameerkii haraa dameerkii sheekadu intaa waa deeka haddaba ayaa darada dhaaday in waa kaan sheerkii ka fadxay horta baalkii weynaa waa lasoo labiyo toban sannadood wartuu iga dambeeyey uu iga dambeeyey labi iyo toban sannadood ba timaatay waan kaga tegay oo lagu soo noqday yani waan kaga tegay markii dambana marka dawladoo dhan baa mishan horta kiisii daynaya laftiisa mishan un war dameerka ninkan odayga dameer waxaa la moodaya wax kaa rumaysto bini aadana wax waalada yani waali adeen guriga iska fadhiya soo galay nin oday oo la yidhaa cali sirtul wasaare kaa wada waa sakdii markaasuu baabaha sheegtay baaba cali sabatar baa markaasaan ha basi wa kumo markaa dee maxaade ha waxaynu hadal dhegaysanayo dawladdan ra-iisul wasaaraha ka tahay in yar marka aan kaaga sheegay in yari tahay dameerkii oon markaa beehayo dee wax kale uguma deeqin anigu maanta inaan ka sameeyo maaragtay oonu dacwoodo ayaan ugu deeqay ayaan dabada u qabtay markaasuu yaabay wuu aamusan markaan dhameeyaan idhi dawladdaad ra-iisul wasaaraha ka tahay dameer baa waay dameer baa ufadla markaasi weligaa kolla ma waalatay weyiyo weligaa kolla ma waalatay markaaban waalatay ayaa daradu waxa weeye isaga laftiisa wuxuu u qaatay wax lagudusayo maya waa falsafa ayuu qaatay masalaad baa tara keentay waxaan war aniga shaqayga dadka meesha taagen ninka haystay haddii la waayo aniga la xiro laakiin horta baalkii waxa u dacwootay xabistii etoobiya iyo soomaaliya isku wadaagsan ayaa u dacwooday jeelkiinu ma jiro waa baalkan meesha uu ku gaboobay markii maalintii la siideynaya ya wuxuu sameeyey markaa ninkii imarka waa sheegay intii iga dambaysay sheegan wuxuu kii ninkii koreynkaa ma sheegtay markii dee dawladii weyde waa la isweydaarsanaya macaasida ayuu yidhi iisoo qabtayn waxaad soo qabataa waa meel kayga ah dameer orad halkaa tago dameer yar dameer yar ku yaroo dhalaa loo soo yidhi kii buu keenay ha kii weynaa buu sii taagay oo maxaabiista way dacwooto waxay war meeshan koob iyo toban sannadood baan ku jirta baalkanna wuu nooga soo horreeyey wuu ku gaboobay waa kanoo goosino barbaalkan kista dee dawlad ahaan baa laysu weydiisay markaasaa kaa yar lagu bedelay markaa horta dameer sheekadu sidaas waa sidaa haddaba waxaa dee dadku imakadan laftirto ma wadno dadku waxay haystaan waxaynu soo samaynay falsafada oo oyuna dadku moodayaan in dameerkani dhab yahay cid kaa qaadanay horaba waa la waayay horadii haysaa kaa qaadanay marka intan dambe markaa waxa weeye de waa inaan baalki af soomaali ka barna markaa baalki waabuu iska bartayba ilaan dabeere lama joogay dhowr buu la joogaa ya daaqadana wuu ka hadlaayo xabsigana wuu iska barto meeshuu iska laasimo markaa dee maansada qaybtiisu wuu soo gelayaa shaqalabtiisa haddii aynu intaasi ku dhaafno iftiiminta abwaan cabdi aadan xaag cabdiqayd haynoo bilaabo xiisaha ku duugan meensada darmaan iyo dalxiis oo sida aynu soo tilmaamnay hanaanka ay darmaan oo ah dameerka iyo dalxiis oo ah cabdiqays ay u jirayaan iyo farshaxanimada hal abuur ee ku lamaaniba ay tahay mid heer sarraysa
waa dahaarka oogada dubka iyo madaarkuye haddii diirka laga qalo jirku damaqma yeeshee dhaqankaaga duugsi duudsiga marka dayro laga dhigo noloshaadu dayriyo ilan diirsamaad male haddaan diintu qabanayn sharci kaa dabaalayn dabar kaa ashaajirin dadku waa balaayo in dameerka caadmigu darajada ku hoos maro ama dawladaha qaar xawayaanka duurkiyo dugaagii ka liitaan kumay jirin duruustee diiwaanka waayaha dibna loogu qoraya waa darmaan u xidhan qaran iyo duul cadaawa ah dameerkii xidhnaayee dulmanaa muddada dheer waa birkii jafaalo waa dhinaaha dheere doodiisii waa tahay dalka maamulkiisii sida loogu dabarbaray ninkii doonayo maqalba waxaan idhi darmaanow ha i dambeeye yaabkuye waa kuma dembiilaha anugu qaranka duminlaa daari kula tasha bal horta aniga warka kale ha ii jooge bal anigu qaran dumis baan nahay darmaan niyohow dameerkii maxaa meeshan adigana ku tahnay wuxuu yidhi ma duugsana dirigiini markaa daaqad baan ka hadlaynaa meesha dabaylo way dhacaysa cabsiido way iska jirtaa aqal ganacsi iyo wixii baa la iska ilaalinaya markaa dee qofku markuu ku dhaafo ayuu dee eray ku soo tuurayaa eraygaasaa markaa markaa ninkii odayga ahaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi ma duugsana dirigiini yaa yaa darmaanow dar baa inoo dhaxeeye kor u qaadi naahada maxaa tidhi darmaanow bal ku celi dabuutii hadalkana ibesiiba wiciidoodiyo codkaagaan ka aqaan duleedko dayrtii fogayd baa loogu kaa dambayso waxaa tahay darwiishkii maansada dilayn jiray ile meeshan aan kaga tegayey isagu way gartay markii wayla qorada xabbi xabbi warbiyaa ninkii ahay bi odayga ahaa anigu markaa dee qol baan ku jiraa isagu saaradu meel maraya codkaagaan garanaya wixii dood iyo codkaagaan ka aqaan duleedko dayrtii fogeyd baa noogu kaa dambayso waxaa tahay darwiishkii maansada dalayn jiray malaha jeelka daawiye dalxiis baad ka dhigatee ya malaha jeelka daawiye dalxiis baad ka dhigatee aniga iyo dadkii kale doodaad nagu ogeyd baan darxuma kala jid maxaa meesha ku keenay yii daawo yani waxaad ka samaysatay dalxiis iyo waabad la saaxiibtay bu yii qalaabaarkii waabad ka xasasan tahay wuxuu la yaabay ninka baxaya soo noqday waxaa tahay darwiishkii maansada dalayn jiray hablihii dalkeeniyo dibaddaad ka timid oo deeqe iyo luulbaa ugu sii dambeeye yani waa naqli waaye mqlis xaggii dumarka iyo abliyo isaga waxa u daran de markaa mushkiladii ugu weynayd isagu ka hadlaya waxaad dadii naqli leedahay buu wadaa mugti ablihii dalkeeniyo dibadaad ka timid oo deeqe iyo luulbaa kugu sii dambeeyo maalintuu dameerciyo aniguba dubkaygiyo jiirkay dubaaxsho ciisiyo dareen baan la banaamiyaayo doogtii jacaylkaa dib usoo xasuusta waar waan ogahay buyidhi meesha in adigana maaragtay waxaad ii maqli laadahayba waa arrintaas didid iyo wax badan baan biri adag ku jiifo meesha duulal hoosiyo dulin baa igu cunayo waa dakaansanahayo dilayaa i hayso dood sare ma karaye waxaan idhi ma durugsana ma duugsanadii buu ii sheegaya waxaan idhi ma durugsana dugda xamar ka talisiya dawladdiisa weeyaan wixii soo xiray ila waa sii dirig hilib waan garan waaya anugu mog dabayshaa dhaaftay waariyaa dalxiisow dabayl baa dhacayse hadalkaygi daafkii miyuu dhacaysa tamri maya maya darmaanow dabayshaaba hadalkii ka soo lalitay beerkee beerkaa gartay ee dhaaf dawlad xuni ha taliso dushaha u daraato aqalada ha duniso dumarkiiyo dhallaankiiyo maatada ha dooxdo ayaxoo dagaagiyo girindiir sideedii inay dalaga beeraha inay dalaga beeraha degelada ka leebto damka siiso waan qabay misna talada kuma darin duunkana duunkana kumaan hayn dubaaqayga maan gelin intaan dunida noolaa isma oo dhan dad baa jira duunyada collaysee markaan eegay duninkiiyo xoolaha dayoobee xaqoodii la duutiyey dalbanacaya waa yaab afkaaga doogsan lagu qabay yaan hadalka kaa dilin darmaanow cadaawadayba halkaagii ka tacaamuli markaa dee sheekada anaa dhex galay duudkayga maaliyo dumali yaa alloogiyo yaa yaa darmaanow hagaa yaa da-ay soo dirqaan kugu maqleeya duuduuda iga daa da'diyo wowga kala saar dabnahaaga fududee bal ku celi dulucdii maxaa tihi darmaanow duumada waxlaysiyo dabadhiigna way helay doogana doogina way doogina way qabataa labadayda daaniyo ilaa duudka oogada waxbaa igu dul nooloo sidaa ii digaafo duntaydiin ma joogto shaaskay shaaskiyo duntaydii ma joogto shaaskii dushaydiyo diirkaydii waa go-ay kolkaan waayey doogii iyo dahabadaydii darmaantaan lahaan jiray daadunna way helin war wuxuu markaa wuxuu soo wataa uu leeyahay war balniyo waxaad ii maqli laadahay markii dambe shiishka isagaa iska qaato wuxuu yidhi war meeshan dhibaataa taalo de anigaaba iska dayeysano sideeda xaalkaygu markaa isagu dee wuxuu marayaa muddo dheer oo hadhow dee qaybaha dambe ayuu kulley ku sheegayaa muddadiisu markaa marayo xidhnaa iyo intuu iyo sida loo socotay laakiin dee marka wuxuu sheegaya war aniga dhibaata haysto hadalkaygaana maqlayni duniyo wuxuu daaduna way helay adiguna mid iga daran ina daariyaa tahay dufanbaanad aragoo duxdii baad ka raagto dhegi kuma dalooshee waxaan idhi dalxiisow duudkayga maxasi marka duudkayga maaliyo baan anigu nii dumar iyo alloogiyo may may may maaha sidaas war waxaan ku yidhi duudkayga duudkayga maxasiyo dumar iyo agoon iyo danyar baan ku korin jir danyar baan ku korin jiray diyaaraadka xiimiyo maraakiibka duurtiyo anaa gaadhi duuriyo doon uga dhignaayo dusha waxaan ku qaadaa dahab iyo riyaal iyo doolar u ahaydoo sidii looga dilaye aabbahood dalluun dheer duhur loogu aaburay degtaa lagu shaqayn jiray markaa ninkani wuxuu noo sheegay wuxuu ninkii yidhi anigu meeshan iyo horta waxaan ahaa nin danyarta iyo dadka masaakiina reer qoys iska masaakiina u shaqeey waananu xamaali jiray aabbahoodna waa la dilay markaa anigu agoontaas iyo reerkaas aan ka shaqayn jiray waxaanan ahaa nin dee bulshada wax taraya oo dadka wax u geysanayo aan dee isagu waxbaba dhimayna wuxuun taraya markaa bal de wuxuu uga jeedo aabbaho dalluun dheer duhur loogu aaburay degtaan ugu shaqayn jiray deeg deeg harrow deeg ayaan idhi anugu u kaadhi wey iyarsu meesha dee xabsi baa lagu jiraa daaqad baa la taaliya waxa weeye askari baa hadduu doona xagga dambe soo maraya shanqar baa dhegaysanaysa markaa isagu dibaduu joogaaye anigaa meeshan ku kateedano deeg deeg harrow deeg dooskaaga daangiyo doog ha lagu casuume halkaa igu yaro daabaan kobtu deegad maahee kobtu deegad maahee waa degal siloono dabruweerar baa yaal shil maahee dulbaayigu shil maahee dulbaayiga waxba ha u darbaari werin marka waxaan u sheegayaa war meeshu horta ma taaloona deegad kobtu deegad maaha meeshu guri fadhi oo siddan oo kaloo laiskugu yimaado oo guriga ka dhexeeya maaragtay si turunka ayaa deega markaa kursigay waa meeshu meeshii maahe meeshu waa meel cidi horta dameerka aan isleeyahay ninkani waa dameer un waa ka shaqsanaya anugu morka waxaan horta bal xabsiga waa intaasuu iska xawiyaan yahay u sheeg war meeshu maaha meel la iskaga tagto lagu dalkiisa waa horta waynu joognaa waa meeshii oo waa xabsi dee lamana ogola dadka inay wada hadlaan wey arag meelaha fogfog waxa kaaga muuqdaa dulbaayiga meelaha fog waxa ka muuqdaa ayuu noqonaya marka iska daa xaggaasoo dee daysha kaasug waxba ha eegini meesha lirna way leedahay ya marka meelahan hoose inaga eeg baan leeyahay oo had iyo jeer digsanow haddaan layidhi waan had iyo jeer naafku dhulka kula jiraayo mar quraan dhulka yarku ka qaadi mo deeg deeg harow deeg shilma shilma ahee dulbaayiga waxba ha u dardaar warin daymadaada baashiyo dacalada ka soo laab dululaati kaymaha ulashada dar baa jira wax ku soo dugaalee meelaha dahsoon iyo laandaysa iga marka anugu ma arkay war waxaan leeyahay war halkan daaqadoosteeda meelahaan igu soo gelayaan ee way dhegaysanayaan bal meesha adigu iga ilaaliyo yaan maaragtay dhibaata inugu dhicino meesha inaga duluucdii ku soo noqo yaa dilay wadaadkaa maduulaan qabiin baa sababkiisa lagu daray waa dabeecadeyni ma isagaa dakana qabin maya maya dalxiiso nin dabaal ku jirayo dunidaba ogayno doqoniima jeelka ah loo soo doonataa tahay sidaa waxbaba ogeyn oo odaygan aan idin dee odaygaba isagaa dakana qabin maduulaan qabiin baa sababkiisa lagu daray waa dabeecadeyni ayuu igu xanaaqay odaygii dee uu sheegan jiray wuxuu yidhi maya maya dalxiiso nin dabaal ku jirayo dunidaba ogayno doqoniimo jeelka ah la soo doonataa tahay doqoniimaaba lagugu soo xidhee nin wax kala ogba laba tiibeyi maduulaan qabiilba dabnuhu yay ku kala tegi dartii haw cadaan mudan daahir wuu shahiido dabadheer abaartii tobankii la dilaye diinta aawadeediyo dar ilaahay dhimatay qabka lagu sibugalay wuxuu yidhi meeshaa sheekhaasi wuxuu ku dhintay tobankii wadaadee la toogtay ninka odaygiisa marka waxaan ihi hagi hagi dameero hagi hagi soco wey marka dameeraha la wadaa hagi la yidhaa warwad wey hagi hagi darmaano daadihii warkaagoo intaa dooxan joogtiyo daliilkaagii qabashada daacadii igu sheekeen maansada dalciisow sidaan kuugu daabacay qoyskaan duruufti iyo danahooda fulin jiray rabbi daayin weeye markuu daahir oofsaday sidii sheekha loo dilay ooridiisa dabadii cidimay dumaaline dar alliyo xaggiisay dadaal ugu maqnaydoo dugsiga iyo dugsiyada qur-aankiiyo duca uga hibaysiyo digrigay jeclaydoo salluunti iyo xabaashay wardi ugu dirtaayoo foox iyo dabqaadkaan kala daari jirinoo jamcayaasha duhurkii waxba layma diran jirin markaa wuxuu islaamku sheekeedii ayay had iyo jeer u ducayn jirto markaan xaggaa digriga iyo waxaas iyo masaajidada iyo meelaha malcamadaha qur-aanka iyobay shaadada geynta markaas duhurkiina waabay fasia jirta anigoo jimca haba hadday tahay waxbaba layma diri jirin daraartaan tagnaaye sida dabacsan lay helay waxay ahayd dalxiisow ciid loo dabaaldegay farxad iyo damaashaad maalintii darbaalki iyo rarka layga dayn jiray doogii markaan cunay darka iyo xareedii durduurtiina heensaday dumarkaa ahaan jiray ragga daawadiiseed waanigii degdegaye meelaan darmaaniyo ku ogaa dirkaygii doolaaladii tegey waxaan soo durduriyaba anigoon dantii bogan daraawiish hursadatiyo col duulaana bay helay niman duub cas baa qori ila soo dul joogsaday laye waa dameerkii meelaha dalxiiska ee duqa loo sameeyey la dawaafo fiidkii laamiyada dushoodiiyo dawqa muxuu maray ama yidhi ma duula maciirkaa dameeraha dariiqu ka samaysay wuxuu halkaa inoo sheegay wuxuu yidhi meeshii dee waxa anigoo iska soo tamashla ah oo weliba meel darmaanan ku ogaa ku socdo oo dee dariiqyadaa iska maraya ayuunbay niman ciidan oo dee weliba dariiq cas kurfiyadooda cas ahay buu sheegay kurfiyad cas duub cas ayuunbaa igu soo baxay iyo qariiso laye wari xale waa dameerka waa muxuu marayaa meesha waa halkii odaygu marayay habeenkii lagu dalxiisay wada markaasaanid bu anigu miyaanan miyaa dameeraha dariiq maxirkan haddaan baraa xaggeen baraa bu yidhi idan weydi kale baar xaggeed ku socotaa ila wixii lagu soo xidhay intaasay ahayd layo waa dameerkii meelaha dalxiiska ee duqa loo sameeye dawaafifiiskii laamiyada dushoodiyo dhowga muxuu maraya ana idi ma duula maxirkaa dameeraha dariiquu ka samaysan hawayaanka duurkiyo aadmiga dayacan iyo dirtirka iyo baahada dadka inaad ka qarisaan waa dabeecadiine inkastoo dadaysaan dabaqay ka weyn tahay xeerada darxumaduye ma cid soo dalxiisiyo waqti soo degaa jira intaasi waxaan kusoo gebagabeynaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijkan weligaama maqashay dameer dowladii soomaaliya oo xidhnaa muddo labiyo toban sannadood ah iyo curashada maansada darmaan iyo dalxiis tan iyo intaanu barnaamijkan qaybtiisa kale ku kulmi doonno ammaano alla iyo ismaqal dambo xiisa leh